أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عوتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobadaan idinku wahenana waxaa ka mid ah xiisadda u dhexaysa dowladda itoobiya iyo eritereya ayaa kasii daraysa xilli xukuumadda adisababa ay ciidamo badan ku daabishay xuduudbeenaadka ay la wadaagtay eritereya wilaayadii hiiraan ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaasi haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka islaamiga ee deegaanka boordhexle ee wilaayada bokool ayaa tartanka qur-aanka kariimka u qabtay madaariista qur-aanka ee deegaankaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan xiisadda u dhexaysa dowladda itoobiya iyo eritereya ayaa kasii daraysa xilli xukuumadda adisababa ay ciidamo badan ku daabashay xuduudbeenaadka ee la wadaagtay eritereya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya nuur cali warsame abuushiiba dowladda xabashida etoobiya ayaa la sheegay in ciidamadeeda qalabka sida iyo kuwa lugtaha ay u daabulayso xadka ay la wadaagto eritereya taasoo dhilisay cabsi laga qabo isku dhac suurtagal ah abaabulkan ciidan ayaa yimid markii etoobiya iyo eritereya oo u qabatay muddo kama dambaysa oo ay kaga dalbanayso in ciidamadeeda kala baxdo gobolka tigre xiisaddan ayaa sii kordhaysay tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii tigre sanadkii labada kun labaiyo labaatankii iyadoo etoobiya ay doonayso inay hesho deked oo ku taala badcas taasoo walaac ku abuurtay eritereya goobjoogyaal ayaa sheegay inay arkeen gawaari milatari oo etoobiyaan ah oo u koliyo isana dhanka xadka ay la wadaagto eritereya sidoo kale muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay gaadiidka abaraarada loo yaqaano oo ay saanihiin taangiyo iyo dabaabaad kala duwan oo ku socda dhanka furimaha dagaalka waxaa kaloo jira warar kaloo sheegaya in ciidamo aad u tiro badan oo laga soo saaray qaybo kale oo etoobiya ka mid ah si ay ugu biiraan abaabulka ciidan ee ka dhankaha asmara cadaymo dadweyne sawiro iyo warar la xaqiijin karo ayaa muujinaya abaabul iyo dhaqdhaqaaqo ciidan oo labada dhinac ay wadaan ciidanka difaaca etoobiya ayaa lasoo wariyey in sidoo kale xubnihii hore ee militariga ay ugu baaqeen inay dib isku soo xaadiriyaan oo kuna soo biiraan ciidanka jabhadda t b l f ayaa walaac ka muujisay in dowladda federaalku ay isku diyaarinayso dagaal waxayna ugu baaqday midowda afrika inay soo farageliyaan arrimahani mahadsaned abusheyba wilaayadii hiiraan ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim wainnahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi alruuxu alamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin
munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gebagabaynayay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadda hiiraan ayaa waxa uu ka dhacay masjidka jaamica ee degmada buqa qable waxaana ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan arday ka kala socday degmooyinka wilaayadda hiiraan ayaa ku tartamayay soddonka juus toban iyo shanta juus iyo toban juus waxaana abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey ardaydii kaalimo hore galay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan iyo naqiib maxamed sheekh yuusuf oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay ardaydii ka qayb galay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadda hiiraan allah subxaana wa tacaala aan ku mahadinaynaa nicamihiisa iyo galladihiisa farada badan ee uu noo galay ay ka mid tahay xafladda maanta aan u fadhinno oo qur-aanka allah subxaana wa tacaala lagu weynaynayo qur-aankii baa la weynaynayaa xafladaa loo samaynayaa taa waxay deliil u tahay in dowladdii qur-aanka ay noo dhalatay qur-aankii baa la difaacayaa oo dartii inuu isagu hirgalaa loo dagaalamayaa wakhtiga allihina soo gaarsiiyey yaa allah subxaana wa tacaala ku mahdeen raggeenna odayaasha alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdii bihi illaahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam wayukhrijuhum min adulumaati ila annuuri biidnih wayahdiihim ilaa siraatin mustaqiim waxaan bogaadinaynaa tartankan qur-aanka kariimka lagu tartamaayo guud ahaan walaayaadka islaamiga ka dhacayo haddaanu nahay waalidiintii ama nuqobadii walaayaadka islaamiga waxaan leenahay hanii'an lakum cid kastoo qowl iyo ficil uu qayb qaadatay waxaan leenahay ilahay ajarkaada ha badiyo guud ahaan waalidiinta ama walaayaadkana waxaan leenahay ma jiri jirin tartan qur-aanul kariim ah oo sidaana kuula guud ahaan walaayaadka ka dhaca wax ilaahay lagu xamdi waaye bacda xarakaad shabaab mujaahidiin unbaan aragnay intaasi kadib waxaa la gudagalay ku dhawaaqista ardaydii kaalimo hore galay kuwaasoo la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah ardaydu waxay ku tartamayeen soddonka jus iyo shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus bay ahaayeen ardayga koowaad ee kaalinta koowaad u galay soddonka jus waa ismaaciil salaad axmed daraj ahaan wuxuu keenay boqolkiiba boqol ayuu keenay insha allahu tacala waxaan leenahay soo istaag ismaaciil awaalmarin wuxuu helay ismaaciil oo keenay derajada boqol ah lacag dhan boqol doolar ah insha allahu tacaala uu helay waa ardayga soddonka jus u galay kaalinta koowaad ardayga labaad ee soddonka jus kaalinta labaad u galay waa cabdullaahi cali maxamed wuxuu keenay darajo ahaan sagaashan iyo labo cabdullaahi soo istaag awaalmarin wuxuu helay lacag dhan siddeetan doolar labada arday ee kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad soddonka ka wada galay waxay ka socdaan degmada buga qable ayay ka socdaan ardayga saddexaad ee soddonka jus kaalinta saddexaad galay waa muscab cuhmaan cabdille oo ka socda degmada beledweyne awaalmarin marka insha allahu tacaala wuxuu helay lacag dhan lixdan doolar wulaayadda islaamiga hiiraan ayaa bil kasta oo ramadaana tartanka qur-aanka kariimka u qabta ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadda hiiraan mahadsanid casaam haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi noo haya munaasabadda oo ahayd mid ay soo qabanqaabiyeen haweenka reer jilib ayaa ka dhacday hoolka sumaye ee magaalada jilib taasoo ujeedkeedu ahaa in ay haweenku ku wareejiyaan sahay iyo agabyo kala duwan oo ay ugu talagaleen inay ku gaarsiiyaan ciidamada mujaahidiinta ee furimaha dagaalka sidaba looga bartay haweenka reer jilib waxay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ku wareejiyeen boqolaal jawaano ah oo ay ka buuxa oo ay ka buuxaan sahayda noocyadeeda kala duwan iyo agabyada kale ayaa munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo iyo salaadiin sheekh maxamed balli ayaa haweenka ku booriyey dadaalkooda garab istaagga mujaahidiinta waxaan ugu bishaaraynayaa gabdhahaas aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum kuwa xoolahooda bixinaya jidka ilaahayna ku bixinaya waxa ay bixinayaan waxay la maclami tahay ka mathali xabbatin anbatat sabca sanaabila xabbad badar ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wallaahu yudaacifu liman yashaa ilahay wuxuu yidhi waa u labalaabaynaa cid alle ciddaan doonnaan u labalaabaynaa gundhiskaas kabaha gabar muslimada ay keentay ugu talagashay mujaahidku meeqaa ajar laga helayaa marka mujaahidiinta sidii bay ugu taagan yihiin cadowga ilaahay inay naafeeyaan wa maca daalika idinkuna ballantii sidii baad ugu taagan tihiin inaad macnaha waxa weeye aad bixisaan oo caaggaa biyaha lagu cabbayo dhinaca u saaran iyo macnaha kuwa la midkaa alaabada iyo buskudka iyo timirta iyo gundhiska iyo go'a iyo sidii baad idinkuna ugu taagan tihiin haweenkii agabka wareejiyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus meeshaan waxaan ku wareejinaynaa agabaan ugu talagalnay wiilasha mujaahidiinta ee furmaha taagan ee ribaadka ku jira boqol loor oo buskud ah sabiiq soddon iyo laba loor ah timir boqol iyo toddobaatan loor ah caano toban iyo lix kortoon ah kabo koob saddex boqol iyo lixdan xabo caagaga daaran shan boqol xabo daaqado xijaab toban iyo lix daaqadood cimaamad labiyo toban dersin funaanad sagaal dersin buumo sagaal dersin ah kabo sagaal dersin ah shanla iyo gundhis iyo xargaha lagu soo xirxiri lahaa gaalada intaas ayaa noogu talagalnay ragga furunta taagan ilaahayna ayagana camalkooda ribaadka ha ka aqbalo annagana ajri iyo xasanaad ha naga siiyo sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka hadlay munaasabadda kuna bogaadiyey haweenka reer jilib dadaalkooda iyo kaalintay ka qaadanayaan jihaadka waxaan u joognaa xaflad gabdhaha walaalaheena muslimaadka ay ku wareejinayaan kaalmadii ay ugu talagaleen walaalahooda mujaahidiinta xafladdaas tan uguma horreynin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala tanna uma dambayn doonta hadduu ilaah idmo xamladaas oo loogu magacdaray nusayba bintu kacab lidacmi almujaahidiin ilaahay wuxuu inoo dardaarmayaa inaan bixinno maalka ilaahay uuna siiyey wa anfiquu mima rasaqnaakum gabdhaheennan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu waafajiyey inay mar walba wax sadaqaystaan oo jihaadka saan oogu bixiyaan sidaanoo kale inay degmo walba ka diyaariyaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa bishaa ramadaan ee barakaysanee awalkeeda aan joogno sadaqaadka la aqbalaya tiina inuu ilaahay ku daro ilaahay idinka aqbalo subxaana wa tacaala kuwa ilaahay uu toddoba boqoloo jeer laalaabayo intuu ilaahay doono allah idinkugu daro subxaana wa tacaala ilaahay cadaabka idinkaga dhowro gabdhaheenna muslimaadka ee khayrka badan jihaadka maanta aan ku jirna kaalin weyn yay kaga jiraan waxaa intaa iyaduna la mid ah oo gabdhaha muslimaadku maalin walba la taagan yihiin guri walba oo mujaahid uu leeyahay maanta cidda looga tagay ee mas-uuliyadda hayso waa hooyooyinka iyo gabdhaha muslimaadka wey waxaan ilaahay ka rajaynayaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala gabar walbaoo ninkeedu jihaadka ku maqan yahay ama gabar walbaoo wiilkeedu maqan yahay ama gabar walbaoo cid ay mas-uul ka tahay ilahay wuxuu ugu daray jihaadka ay ku maqan tahay ajirka uu helayo mid lamid inuu ilaahay iyadana gurigeeda ku siinay maadaama ay gurigii khaliifa oga tahay mahadsanid dhuubow wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo hayaa cabdulaahi daahir maxamuud waa askari toobadkeen oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada gaarbahaarey gaar ahaan kuwa booliska ee ka howlgala degmadaas waxaana lagu soo bandhigay degmada ceelcadde isagoona ka warramay sida ugu biiray maleeshiyaadka murtadiinta iyo muddada uu ku jiray waxauna sidoo kale u la imaaday qori iyo boosh cabdulaahi daahir maxmed waxaan isu soo dhiibay walaayada islaamka ee gedo gaar ahaan ceelcaddo waxaan ka soo tegay garbaari ilaahay baa ku mahadsan waxaan ka toobad keenay falkii aan ku jiray waxaan soo badbaadsaday naftayda islaamnimadeydii ilaahay baa mahad iskale xorriyad baan saaka haystaa meesha waan tegay ana tababar ma gelin warbaal iska kiisi lix bilood ciidanka booliska aan ka tirsanaa adii magaalada dhexdeeda marka waa lii lacagaya qorigii waxaa igu dhaliyey diintayda islaamka in aanan meel ka baxsan inaan ku noolaan karin ee wax diin la-aanane aysan i anfici karin nafsad ahaantayda aqriya adduunba ugu dambayntii askarigan taa'ibka ayaa ka warramay sida loo soo dhoweeyey isagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisa uga soo tegay safka murtadiinta aad baa la ii soo dhoweeyey walaayada islaamiga oo isoo dhoweysay marka ayagana waa mahadsan waxaan fariin u dirayaa nimanka saaxiibada oo meeshii jiro inay issoo dhiibaan baan farayaa ay kasoo tagaan gaalada isku soo dhiibaan islaamka waa lasoo dhoweynayaa aniga hadda aad baa la ii soo dhoweeyey qorigeygina waa la ii lacageeyey dhibaatada waxaa weeye inay iska soo dhiibaan oo islaamka u soo noqdaan yaan fariin ugu taaciibkan ayaa qayb ka noqonaya qulqulka askarta toobadkeenayaasha ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga kuwaasoo ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsaned casaam maamulka islaamiga ee deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool ayaa tartanka qur-aanka kariimka u qabtay madaariista qur-aanka ee deegaankaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi noo hayaa
فضله
tartankan oo ahaa mid u dhexeeyey madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka buurdhuxun leh oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxa uu ka qabsoomay masjidka jaamac ee deegaankaasi wuxuuna ahaa tartan cajiib ah oo ardaydu ay ku soo bandhigeen qur-aankii ay xambaareen ardayda tartanka ka qayb qaadatay ayaa ku dhoweed konton arday kuwaasoo isugu jiray wiilal iyo gabdho kana socday dhammaan madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka buurdhuxun leh waxayna ardaydu ku tartamayeen soddonka jus labaatanka jus iyo shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka munaasabadii gabagabada u ahayd tartankan waxaa ka qayb galay maamulka islaamiga deegaanka buurdhuxun leh nuqabo waalidiin ardaydii tartamaysay iyo martisharaf kale ugu horeyn waxaa kelimad towciya oo dardaaran u badneed goobta ka jeediyey sheikh yacquub oo ka mida culummada wilaayada islaamiga ee bakool macallimiinta khayraad dhisiya may hayaanaa camalkii ka wanaag badan ay ahaayaan may dadbarohaan ilaahay kalaamkii dadbarohan kalaamu rabbi dadbarohayaan shaagalla goobadata inka wanaagsanaytay diintan haayaan taasoo nabaa calayhi salaatu wasalaam ninka tilmaami soo ku sheeko dadka qur-aanka dadbarow khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah may siin khayr badana siin wanaag badana siin akhiyaarsana laakiin qur-aanka ilaahay baradow dadna barow kaalalisiya may waa hortee may agodaana shaga sharaf leh wanaag badan may saleenaa sabara boolbarowkan oo dhabbadiina ka sabara ka dulqaadada hasaara dadka oo jiilkanoo diinka ilaahay beddelana falow dadka lukuska waa isan ee malaaqmad keer garaar malaaqa beesha ansaarta ah ee hadame oo isagana dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa mahadda alle kadib goobta ka sheegay in haddii ay yihiin nuqabada wilaayada ay aad ugu faraxsan yihiin in indhahooda ay ku arkaan ubadka mustaqbalka dalka oo ku tartamaya qur-aanka kariimka isagoona intaasi ku daray in sharafta qofka muslimka ay ku jirta barashada diinta islaamka ilaahay subxaana watacaala umahadnagaan madda koowaad ilaahay mayka mahadsinyaa una ogeeka wiinayo haayna diinka ilaahay wiinayo haayn aniiska kooyni arday la tartansiyaw diin ilaahay ha barati la tartansiyaw intan dada aniiska kooyan nicmadaas ilaahay subxaana watacaala niinka dari iyo ilaahay inka mahadnagaan kanu qab ahaan un haddii una malaagade ana eed iyo eedaan ka faraxsanna ani diin ilaahay la korweelo naniiska kooyo xafladii la dhaq laka tartamo ardaydii la tartansiyo eed iyo eed aan ka faraxsanno may weelay diinka ilaahay hortiis may sharafown lanki diinka ilaahay ku tabay ma sharafown ilaa diinka ilaahay madima arane hakanagada maaye ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada ardaydii kaalmaha sare ka gashay tartankii laga qaaday iyadoona sidoo kale goobta laga sheegay abaalmarinta ardaydaasi hadduuna ka marina kaalanta soddonka jus ah alfaa'izu alawal oo qiibta soddonka jus ah may waa ahaa yuunus macalin cabdullaah may kale kaalantaas la qobsaday kaalanta koowaad ee kala jaree geberla raaw safiye maxamed nuur lamadan arday may ku shal socdaana yuunus may ku socde madrasatu cuhmaan ibnu cafaan safiyena may ku socotee madrasatu umulqura may sheenane lamadan arday boqolkiiba sagaashan iyo toddoba insha allahu tacaala may abaalmarin leeyina beesa milyan ee leeyin insha allahu tacaala may han gudubaane tumishanta ardaygan ka horey qiibta tumishanta jus ka tartami oo faa'isul awalka may waa ahaa cabaas cabdullaahi maxamed min madrasati sacad ibn abi waqaas ardaygan insha allahu tacaala boqolkiiba boqol yasheeni maasha allah may abaalmarin leeya insha allahu tacaala beesa toddoba boqol ah horey waxa uu sidan oo kale maamulka islaamiga ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool tartan noocan oo kale ah ugu qabtay ardayda wax ka dhigata madaarista qur-aanka kariimka ee degmada iyo deegaanada hoos yimaado maatanid abu xasaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ay kulantay dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh